من عند الله أجل هدية أحملها في قلبي ويدي إن القرآن لخير جليس فيه الأنوار الربانية خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا
waa hagaag dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah elfurqaan meel walba aad joogtaan waxaana wad idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu markaana waxaad ku soo dhowaataan darsiga labaad ee kitaabka nisaafi ayl qur'aan waxaana halkan ka soo jeedinaya sheekh jaamac maxamed cuuthmaan sheekh cabdulilaah
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات قرآنية
bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin waxaynu ka hadlaynay waajibka u horeeya ee qofka muslimkaa saaran raggee dumar mid kasta ahaadee inuu yahay cibaadatullahi waxdahu laa shariika lah wadiifada labaad ee gabadha laga rabo waxaa weeye gabadha muslimaad waxaa laga rabaa towxiidka ilaahay markay maaragtay gudato oo ilaahay weynayso oo cibaadada isaga u khaalis yeesho oo cid kale ayna wax ugu darin cibaadada u badhax tirto oo ilaahay maaragtay dartii wax u xolaato ilaahay dartiina wax u nacdo ilahay keligii wax ka rajayso hawsha labaad laga raba waxa wey alqiyaamu bidowri sakani cinda zawaaj waxaa loo abuuray inay guriga ka noqoto cunsur xasiliya oo qo- qoysku maarata ku dego oo sawjkeeduna maaratay meelu ku nasto ay noqoto gabadha waxaa loo abuuray an takuuna sakanan lizawjiha sida qur-aanku inoo sheegay sakankaas marka iyo degaanashaha xasiloonaas maxay tadalabaysa maxay doonaysaa in ninka ula dhaqanto biruuxi luntha si naagnimo ula dhaqanto sidii fitradii ilaahay u abuuray inuu ilaahay dumar ka dhigay ay ula dhaqanto ninkan isagana ay u ogolaato ay siiso dowrkii ninka iyo dowrkii qawaamada isagu inuu mas-uul gurigan ka yahay sidaasay qoysku markaa ku noqonayaan dhufays fiican oo muslimiinta maaragtay ay ka dhismaan oo ilmihii lagu tarbiyeeyo oo istiqraar ka dhaco oo haddii usarkoo dhan saa u wanaagsanaadaan loo helo bulsho wanaagsan oo ku dhaqmaysa diinteedii oo dhufays ag- adag ah oo difaaci karaysa cadowga weerarka kusoo qaadayo muslimiinta xagga maskaxda ah ka hortegi karta wadiifada saddexaad ee gabadha ee maaragtay loo abuuray waa xuquuqda ninkeeda inay ilaaliso say u suganto oo loo helo mawaadadii iyo raxmadii ilaahay noo sheegay labada qof inuu ka dhexeeya guriga samaysanaya hadday markaa iyadu inxiraafto oo wixii ilahay ugu talagalay ka leexato waxay la kulmaysaa oo ay ka hor timaado fitrada ilaahay u abuuray ilaahay naagnimu u abuuray dowr buu siiyey wadiifooyinkeedu u sheegay inay gurigeeda ay maaragtay tarbiyada ilmaheeda iyo guriga sawjkeeda inay mas-uul ka noqoto inay istiqraar gurigeeda ku sugnaato inay ilaahay caabudo wixii ilaahay faray inay fartoonto wixii ilaahay ka raba inay ka hadho hawshigeeda hadday ka leexato oo ay ragga la tartanto oo shaqooyinka ilaahay ragga maarata ugu talagalay ee ku- ee kula tartanto oo ay waxa maanta socdoo kale ay samayso anigoo askari maan noqdo oo sarkaal maan noqdo oo baarlamaan maan galo oo qaadi maan noqdo oo howlaha maaragtay raggu markii hore uun ilaahay ugu talagalay maaragta in maamulka adduunka iyagu maaragta ay wadaan wixii guriga ka baxsan iyaga mas-uuliyadda la saaray tii hadda iyadu maanta garab orodo marka waxay la kulmaysaa dee fitradii bay ka hor imanaysaa ilahay fitradii u abuuray iyo amarkiisa bay ka hor imanaysaa halkaasna waxaa ka imanaya adduunkeeda iyo aakhiradaba ay khasaarto qoysku marka waa meel lagu nasto lagu maaragtay oo ilmaha lagu tarbiyeeyo oo muslimiintu ay kasoo asaasmaan waa dhufays adagoo muslimiintu ay kasoo bilaabmaan iyo tarbiyadu kasoo bilaabanto hadday saa loo fahmo qoysku inuu saa noqdo waxaan ka hortegi karnaa markaa oo ma- oo iska dhicin karnaa weerarkan maskaxda inagaga socda maanta reer galbeedka iyo gaala inagaga socda marka walaash waxaan leenahay ha noqonin khaadimad addoon ha u noqon gaaladan iyo maaragtay badeecad ama silcad rakiis oo ay maaragtay iyagu say doonaan ugu ugu shaqaystaan oo iyagu ugu taliyaan oo diintooda ka diinteeda ka fogeeyaan usradii muslimka ina ka- ay ku baabiyaan ha noqon waxaad kaloo ogaataa dacwooyinka iyo dhaqa- dhawaaqan iyo baaqyadan ay maaragtay ay gaaladu samaynayso oo ga- gabadha ninkeeda ku diraya ama gurigeeda ku diraya inay reer samaysa ku diraya waxaa weeyaan dacwaad uu shaydaan ka dambeeyo weeye shaydaano yuriidu shaydaankuna wuxuu rabaa an yufariqa bayna almar'i wa zawjihi buu ayuu rabaa inuu guryaha baabiyayu rabaa in sida maanta reer galbeedka iyo gaalada u dhaqmaan loo dhaqmuu rabaa gabadhana wuxuu u gacan gelinayaa shaydaanku hadday dacwaadkaas waxay u gacan gelinayaan gaalada iyo shir- iyo shirkadahooda iyo mu'asasaadkooda camalka ila gabadhi gurigiiba ka baxaysa shaqaan raadinaya aan sidii ninkii bay odhanaysaa markaana waxaa meesha ku baaba'aya qoyskii muslimka ahaa waxaa kaloo meesha ku baaba'aya gabadha naagnimadeeda meesha ka baaba'aysa waxaad arkaysaa kuwa intay jaamacada ka baxaan soddon jir kaga baxaan iyo wax ku dhow shaqo raadsanaya saa ku gaboobay iyagana hataa guur iyo ilmo qurana aan dhalin waxay shahwadooda iska balaayo la gudanaya gaaliyo addoontan la samaynaya maalinta dambana subaalada lagu tuuraya marka shaqada laga dhamayso ay gaadhaan sinu taqaacud ama waqti shaqa howlgab noqdaan laa bawaaki laha wax u ooya male markaa taasay gabdhuhu maanta ku socdaan qaar badanna ku dagmeen maantana arrintaas waa arrin loo baahan yahay gabadha muslimadda inay ka digtoonaato oo shaydaanka ilaahay u sheegay inuu yahay cadow cadow cad inuu yahay oo cadaawadiisu ay bannaanka taallo iyo awaantiisa kuwa maanta ugu durbaantumaya raba inay gabadha gurigeeda ka saaraan inay reerkeeda ku diraan inay maarata fitradii ilaahay u abuuray iyo wuxuu ugu talagalay waxaan ahayn ay ku maaweeliyaan kuwaana inay iska jirto gabadha muslimadda laga rabaa waxaa laga rabaa dacawaadka iyaga iyo baaqyadaas diinteeda ka fasaadinaya inay dhufays ka dhigato iska ilaaliso dhufays ka dhigato iimaankeeda iyo tawxiidka iyo taqwada iyo ilaahay wax xaggiisa jira inay rajayso say markaa ugu noolaato nolol fiican fi dunya walaakhira ilaahay nusradiisna u hesho ilaahay nusradiisna u hesho yaa laga rabaa gabadha gabadha waxaa laga rabaa inay ku dhegto kitaabkeeda iyo sunnada ku dhegto calaa manhaji asalaf asaalix ayaa laga rabaa sidaasoo ilaahay maarata ugu gargaarayaa dariiqa fiicanna markaa ugu toosinaya waxyaalaha kale oo gabadha maarata maanta laga rabo oo inay cadowgaa iskaga ilaaliso asatru inay jidhkeeda qariso weeyaan is-asturto aayaadkii aynu ka soo hadlay ee suura xawaa ka hadlayey nabiyullahi aadam ka hadlayey qisata xawaa ka hadlayey waxaynu soo ogaanay ahamiyadda uu leeyahay jidhkaoo la qariya asatr waalibaasu lilinsaan faa'idaday u leeyihiin waxay kaloo inoo sheegaysaa aayaadkaasu oo inu ku baraarujinaysaa anna waxaa loo yahay isqaawinta alcuriy waxaa isqaawinta la yihahdo waa madlabu shaytaan waa waxau shaydaanku rabo waa waxay u ordayaan inay xaqiijiyaan acwaanta shaydaanka iyo calmaaniyiinta iyo mufsidiinta maanta adduunka ku nool qaala tacaala yaa banii aadama laa yaftinannakum shaytaanu kamaa akhraja abawaykum min aljanna yansicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa sawaatihima inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum ina jacalna ashayaadiina awliyaaa liladiina laa yu'minuun junuudu shaytaan ama qabiil qabiiluhu waa junuuduhu wa acwaanuhu min shayaaiin aljin aljinna washayaaiin wa acwaanuhu iyo junuudiisa weeyaan oo jinka iyo shayaaiinta ah iyagu meelayna ka arkeen bay inaga arkayaan inagu ma jeedno iyagu biniaadamka way u jeedaan waxayna fasaad talinayaan oo ka shaqaynayaan sanad kasta ama wakhtigan maanta joogno wakhtigan maanta iyo wakhti kastaba dacwooyinka ku baaqaya ama baaqyada ku baaqaya in la isqaawiyo oo maryaha la tuuro waxaa ka dambeeya waa shaytaan dacwaadkaasuna maanta waxay gaadheen meel ayaan weligeed gaadhin la yaab leh waxaad arkaysaa inay raggii iyo dumarkiiba ay noqdeen cawraadkooda bannaanka ay dhiganayaan bilaa xayaa iyagoon wax xishooda iyo wax khajila ayan ku jirin oo bilaa karaama ah waxaabay la mamnuucaya meelaha qaarkood adduunka meelaha qaar ka mid a qofku inuu mara gashadaaba ceeb ah oo lagu xataa laga yaaba in lagu xidho janiimo uu ku galo meelaha qaarkood looma ogolo qof mara gashan inuu soo galo adduunka gaalada iyo adduunka gaala raacyadeeda nidaamyadan calmaaniga ah ee duqaadan muslimiinta dulal ka mid ah meelaha qaarkood qofaan qaawanayni ma geli karo oo sidii aabihii hooyadihii ku dhashay aan iska dhigin waxaan xusuustaa beri dhalinyaro lahaa baan waxaan tagnay meel turkiya dalxiis aan tagnaa nidhi annagoo meel ciraaq le wax ka baranay ciraaqka xagaaga way kulushahay waqtiga oo kulaylaha way kulushahay waa laga baxaa turkiya oo xoogaa dabeecad fiican baa la aadaa bil iyo xoogaa bil iyo bilaha ugu kulbaa lagu soo qaataa meel istanbul lehaan tagnay markaasaan dacaayad waxaan ka maqlaa idaacadahooda jasiiratu yalawa jasiiratu yalawa yalawa jasiirad ammaana iyo oo lagu dabaasho oo dadku ay tagaan meeshana dad gaali iyo muslim baa isugu yimaado meesha loo soo dalxiis tagaa dhalinyaro naga mid a ragga iyagii maaratay ardada ahaa meesha tegey ayaa waxay yidhahan yalawa maan soo eegno meeshan la xayaysiinayo meeshu waa meel xeeba oo dadku sida iyagoo qaawan saa u daadsan yihiin jiifaan bacaadkaas ay beerka ku wada hayaan wada qaawan rag iyo dumar waxaa ka sokeeya derbi oo dadka banaanka jooga inay arkaan lama rabo iyagu way is arkayaan boqolaal iyo kumanyaal qaawan baa meesha jiifjiifo is arkaya laakiin qofka kaloo maryaha gashan oo banaanka magaalada maraya inuu arka lama rabo hal derbi oo dheer oo qolal yaryar oo maryaha la iskaga dhigo leh maryaha la iskaga shaba qof kasta maryaha halkaas kaga tegaya baa ka sokeeya walaalihii meesha tegay soomaalida ahaa afturki ma yaqaanaan marka midka waardiyaho meesha maryahan ilaalinaya dadkan qaawan ilaalinaya yaa wuxuu leeyahay maryaha iska bixiya iyana ma garanayaan war dhiga maryaha dabaashaan waad rabtaan ood xeebta tagtaan maryaha dhiga way afgaran waayeen war ninkan muxuu leeyahay aakhirkii wuxuu tusay sawirra qaaqaawan wuxuu yidhi sidaan iska dhiga sidan markaasay nimadii iyagoo yaaban soo noqdeen oo sheekadii ay ku dhacday nooga sheekeeyeen marka adduunka maanta gaaladaba iska dhaafay kuwa muslim sheeganaya dalkooda baa goobaha qaarkood qof maray waxay xataa yar gashan lama ogolo marka maanta waxay gaadhay isqaawintu heerkaasay gaadhay shaytaan baana ka dambeeya iyo acwaantiisa waana maanta waxa lala rabo gabdhaha muslimaadka oo xijaabka looga tuurayo oo loo kaartaynayo oo maaragtay loo xeeladaha loo samaynayo si xijaabka loo yareeyo marka hore loosoo fududeeyo ha waxa layaha madalla la gashanaya marka dambe masar yar fasilat yar madaxa la saaraya aakhirkiina maryaha la dhiganayo gabdhuhu waxayna iska jiraan baa la rabaa lianna wadiifada ugu weyn maanta waxaa hortaagan waxaa weeye inay jidhkeeda ilaashato oo xijaabka ilaahay uu faray ay ku dhegto gabadhu xijaabkuna waa farad isqaawintuna waa macsiyo weyn oo ilahay usan raalli ka ahayn marka gabadha muslimadeenaysaa ula socota ayaa la rabaa cadowga ugu weyn gabadhu ay leedahayna waa shaydaan iyo acwaantiisa weeyaan waxa aad arkaysa buuqaya dacayaadka samaynaya maarat gabdhaha guryaha ka saarayana waa uun kaaliyaal shaydaan weeye yaan lagu dagmin marka gabadha waxaa la rabaa inay maskaxda ku hayso weligeed inay maskaxda ku hayso dacwo kasta ama baaq kasta oo ugu dhawaaqaya inay shareecada ku tamarudo oo ka leexato si ilaahay ugu talagalay waxaa ka dambeeya shaydaan iyo kooxdiisa ka dambeeya dacwad kasta ama baaq kasta oo guryaha in la dumiye ka hadlayo oo gabadhu in ragga ay la siman tahay maxay guriga u fadhiyaysaa maxay ilmaha un u dhalaysaa ma iyaduba shaqaysato ma iyadu orodalena waxaad ogaataa shaydaan iyo xisbigiisa ayaa ka dambeeya dacwad kasta oo isqaawin ka sheekaynaysa oo dadka maarata ugu ugu baaqaysa in maryaha la tuurana oo maarata u xeeladaysanaysa in xijaabka la tuurana iyadana waxaa ka dambeeya shaydaan iyo acwaantiisa ka dambeeya calmaaninta ka dambeeya iyo khayrlawayaasha ka dambeeya waa dacwad ay ka dambeeyaan oo ay baaq ay wataan weeye shaydaan iyo kaalkaaliyaashiisa oo basharka ah gabadhu marka sida maarata ridda ficilka laga rabo waa inay ku dhegto tawxiidkeeda ku dhegto iimaankeeda ku fahanto aada ugu dhegto kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga ayaan dhinaca uga leexan iyadoo xusuusanaysa qisatu xawaa xawaa shaydaan suu maryaha uga dhigay iyadoo arrintaas xusuusanaysa waalmu'minu laa yaldaqu min juxrin maratayn sidii xawa kugu dhacday ku dhacday maryaha ayaan lagaa turin gabadhay iska ilaali ilahay wuxuu leeyahay yaa bani aadama laa yaftinanakum shaytaanu kama akhraja abaweykum min aljanna yanzicu canhumaa libaasahuma liyuriyahumaa sawaatihima inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xaysu laa tarawnahum ina jacalna ashayaatiina awliyaaa liladiina laa yu'minuun waxaan loo yaqaano curiga curi carabi lagu yidhahda ama isqaawintuna waa fitra xayawaaniya fitra xayawaaniya bini aadam baa looguma talgelin inuu saa isu qaawiyo bini aadamku tan ma maaratay wax uu u cuntama maaha shay inuu eega ay tahayna maaha ku fekerabana maaha isqaawaanintuna maalinna sharaf weliga may ahan xataa bulshooyinka hore gaalada ahaa dumarku xijaab bay gashan jireen gaalahay ahayn ka la soco bulshooyinkii hore gaalada nasaare iyo yuhuud naagu xijaab bay qaadan jireen qofka qaawanna xaggooda qabiix buu ka ahaa qof uu ahaa waxaa fantaysan oo mujtamacu nacay buu ahaa ilaa hadda laga gaadhay waqtigan casriga la sheegayo la leeyahay maxaa la yidhahdaa xadaaraa la gaadhay oo waa la ilbaxa la leeyahay markaasay gaalada qudhooda maryaha dhigteen ee hore saa uma ahaan jireen lala soco in saa loola socdo waa arrin loo baahan yahay waa in loo baahan yahay lala socdo gabadha marka waxaa la rabaa in gurigeeda fadhido meesha ilahay ugu talagal ay joogto ilmaheeda tarbiyayso odaygeeda ama sawjeeda daacad u noqoto halkaa ilaahay ku caabudo hadday shanteeda tukato bisheeda soonto ninkeeda adeecdo jannada baabka rabtay ka gelaysaa halkaa inay ku firtaa la rabaa akhriyadeeda ku fikirto inay adduun ku fikirto lama rabo marka la leeyahay gabdho guriga ha fadhiyeenna macnaheedu maaha waa sida qaalibka iyo sida la rabo iyo sida sharcigu sheegaya weye laakiin daruuraadku waxaa la yihahdaa adaruuraatu tubiixu lmaxduuraat mararka qaarkood islaamku ugu ogolaaday qoftii aan maciin lahayn qof usoo adeega lahayn usoo shaqeeya lahayn sida gabdhaha araamish oo kale agoonta haystoo kale cid u gargaarta aan haysan dowlad islaamiya oo maaratay baahidoo daboosho aan haysan inay shaqada u baxdo lidaruura iyadoo ilaalinaysa sharcigana ilaalinaysa oo xijaabkeedioo dhammaystiran waxaad gashanaysa ikhtilaad iyo isku milanna ragga aan la samaynaynin waa loo baneeyey waa loo ogolyahay daruurada bannaysay waxaa kaloo jirta dumar iyagana inay guryaha ka baxaan ay ku tahay fardulkifaaya ay tahay sida gabadha dhakhtarada ee dumarka daweynaysa iyo macalimadda gabdhaha waxbaraysa iyo gabdhaha dumarka baada meelaha boyntiyada iyo dhulkaas jeegboyntiyada dumarka baadha muslimaadka ah iyo kuwo kaloo saasoo kale waxaa laga rabaa iyagana gabdhaha ku haboon oo haddii gabadh la helaya ragga inay hawshaa faraha la galaan dumarka faraha la galaan ma fiicno waa camal munaasib ku ah dumarka inay qabtaan inay gabdhaha waxbaraan inay dhakhtarada dumarka daweeya iyagu ay mas-uul ka noqdaan oo iyagu dhakhtarada samaystaan inay iyagu magaalada gabdhaha lagu baadhayo ee maaragtay amniyaadka iyo lagu baadhayo iyagu gabdha ay fadhiyaan hawshan kuwaa laftooda waxay ku fiican tahay kuwaan hooyooyin lahayn inay qabtaan hawshaas kuwaan caruur lahayn lianna gabadha caruur leh waajibka ugu weyna saaran bacda tawxiidillaah iyo daacada ninkeeda waa inay ilmahaas tarbiyayso marka ilmo guriga hadday u dhooban yihiin u joogaan howlaha laftooda kuma haboona waxaa fiican gabdhaha ama aan rag lahayn ama garoobadaa dadkaasu inay maaratay ilma haysan inay howlaha qabtaan weliba ku haboon tahay oo hooyooyinka arrin laaqiq a maaha maadaama waajibka weyn uu sugayo ah tarbiyadii ilmaha markuu ilaahay inooga sheekeynayay asaaliibta iyo dariiqyada dadka uu ku maarata ku baadiyayo shaydaanku ama ibliisku waxaa inoo sheegay ilahay inuu u dhaartay aadan iyo xawe inuu u dhaartay waqaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin wallaahi daacad baan idiinahay dantiinaan wadaa inuu ugu dhaartay maantana kuwaad gurbaanka tumaya ee gabdhaha raba ay guryaha ka saaraan ee ragga ay la tartamayaan waa la siman yihiin le oo gabdho iska baxdo oo iska safarto oo maaratay shaqooyinka gaal iyo muslim baa dhex boodo la shaqayso oo ikhtilaad ay ku dhacdo oo rag aan maxaarim hayn la safarto bila iyo la maqanaato oo habeenkii khafaar leyliya iyo maaratay nooba leyliya dhakhtarada la dhex fadhido kuwaa iyaga ragga ku baaqayaana gabadha in danteeda wadaan bay maanta ku dhaaranayaan oo guryahan idinka saaranaa ninka suldadiisa iyo awoodiisa iyo gumaysigiisaan idinka saarana bay ku hadlaan gumaysi bay ka saaraan hadday say sheegayaan laakiin meeshay ka wadaan ayaa ka gumaysi badan ninka maamulaha ka ah shirkadda ay u shaqaynayso gabadhu ama dhakhtarkay ka shaqaynayso ama madrasaday ka shaqaynayso ninka maamulaha ka ah booskii ninkeeda isagaa buuxinaya suu doonu ka yeelayaa amarkiisa ma jebin karto shaqadan ka ariyabu ku hadidaya habeenkii xulee nooba u soo noqo kabtan habeenkii soo noqo dhakhtarka maanta adaa caawa maaragtay khafi ku qoran maxaa leeya soo jeedka madarasada kaloo kale maanta waxaa ka jira nashaad baa kuleeg soo noqo caawa guriga ha tegan ilaa wakhti dambe wuxuu doonana uu ka yeelaa faaxishadu doonu ku sameeyaa marka say iyagu sheegayaan ay ku ducoonayaan suldadii ay ka cararaysay iyo amarkii ay ka cararaysay mid ka daran oo xaaraana oo suu doona ugu shaqaysanaya ayay gacanta ugu dhacaysaa marka gabdhuhu arrintaa iska ilaaliyeen ilahna uga baqeen ilahna ha uga baqeen qisada xawaa iyo aadam waxaanu ka faa'idaysana oo kale toobadda in loo degdego toobada in loo degdego toobada in loo degdego ibnu kaiir oo fasiraya qowluhu tacaala inahu huwa atawaab araxiim wuxuu leeyahay ay annahu yatuubu calaa man taaba ilayhi wa anaaba ilayhi ilaahay wuu toobadkeen toobad aqbalaa qofkii toobadkeena kasoo noqda macsiyadii ku jiray aayadda kale waxay leedahay alam yaclamuu ana allaha huwa yaqbalu tawbata can cibaadih aayad kale waxay leedahay waman yacmal suu'an aw yadlim nafsah uma ystakfir illaha yajid illaha kafuura raxiima waman taaba aayadda kale waxay leedahay waman taaba wacamila saalixan fainahu yatuubu ila allahi mataaba suurat lfurqaan aayadda toddobaatan iyo kow wagayra dalika min alaayaat aayaad badan baa ka sheekeynaya qofka haduu ilahay toobad keeno ilahay inuu ka aqbalayo marka gabadho hadday hore macsi ugu dhacday hadday amarka ilaahay jebisay hadday xijaabka ka tagtay hadday gaalo dhex booday iyo ikhtilaad iyo dembi ku dhacday weyn ku dhacday toobaddu waa furan tahay waxaana la rabaa inay ka toobad keento marka laba dariiq midun bay qaadaysaa gabadhu aayaddan horta gabadhu ka dhigato daliil aayaddan ilahay dembi kasta inuu dhaafo siduu qur-aankiisa noogu sheegay ilahay wuxuu leeyahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa alkafuuru raxiim aayaddaas toobadda haddee tooban suuxa la timaadid shuruudahooda wadata dembi kastood ku dhacday shirki baa ugu weyn oo ilahay haddaa ka toobad keento wuu kaa aqbalayaa ilahay wuu kaa aqbalaya haddaa ka toobad keento gabadh yahaw ilahay wuu kaa aqbalaya marka toobadda in lagu degdego ayaynu qisadii nabiyullahi aadam iyo xawaa ka faa'iidaynaa gabadh yaha marka laba dariiq mid baad naftaada u dooraysaa markaad dembiga ku dhacdo macsiya weyn ku dhacdo laba midun baa kula banaan kuu bannaan laba dariiq baa kuu furan inaad dariiqii nabiyullaahi aadam iyo xawaa raacdo toobad degdega la timaado oo dembigii ka soo noqoto oo marka ilaahay raalli kaa noqdo oo kuu dembi dhaafo oo wuxuu ilaahay ballan qaaday iyo raalli ahaanshihiisa iyo jannadiisii aad hesho iyo inaad iska diiddo toobadda inaad ku laabato macsiyadii iska sii wadato ilaaad ka dhimanaysid oo dariiqa shaytaan marka aad raacdid oo aad ku dhimatid adigoo ilaahay ku cadhaysan yahay adigoo raxmadda ilaahay ka fog ilaahayna aad la kulanto adiga oo dunuub waaweyn xambaarsan markaana naartiisa aad ku waarto labadaa jid unbaa kuu bannaan kii aad dooran lahayd adigu naftaada u door intaa waxaan kaga soo gudbaynaa insha allahu tacaala qisadii xawaa iyo waxay soo martay iyo sidii abuurkeedu ahaa iyo sidii shaytaan maaragtay ilahay uga degay inay maaragtay ugu baraarujiyay inay iska ilaaliyaan iyo siday macsida ugu dhaceen iyo sidii markiiba ka toobadkeena iyadii odaygeedii aadam calayhi salaam baynu soo maray waxaynu soo ogaanay gabadhu maaragtay wadaaifka ugu weyn inay tahay ilaahay u dirsaday inay isaga caabudo cid ugu shari cid maad wax ugu darin waxaa markaa ku xiga waxaa weeye inay maaragtay ay sakan noqoto oo gurigii wixii loogu talagalay qoyskii ay ka noqoto tiir asaasiya oo guriga dhismihiisi ka noqoto inay ninkeeda xaquuqdiisa iska ilaaliso inay jidhkeeda ayan cadow inay cadowgeeda ogaato oo shaydaan inuu yahay cadowga ugu daran iyo cawaanduusa inay ogaato iyo inay jidhkeeda asturto maanta taasaa daran oo taagane jidhkeeda asturto xijaabkii sharciga ahaa ee ilaahay nebigu inoo tilmaamay xijaabkeeda inay ku dhaqanto si ay uga badbaado cadhada ilaahay iyo cuquubadiisa uga badbaado halkaa waxaynu uga dhammaatay qisadii ummuna xawaa waxaynu gelaynaa makaanatu zawaaji fi lislaam horta waxaan guurka la yidhaahdo xaguu ka joogaa booskeebuu ka joogaa shareecada islaamka qisada xawaa waxay tooshka ku ifanaysaa aan kasoo sheekaynay sida uu boosku islaamku ka taagan yahay ama maaragtay sharciga ilahay ka taagan yahay waxaa leeyahay guurka guurka horta waxaa weye waa nicmo nicmooyinka ilaahay ka mid a waa meel maaragtay labada qof ay ilaahay dartiis u kaashadaan daacadda ilahay isu kaashadaan istiqaamo ay maaragtay isfaraan maxaa la yidhaahdaa ubad iyo taran lagu dhalo meeshaba dee ay ku camirato adduunkaba adduunkaba haddaan labadaasu jirin ama guurku jirin yacni dadba lama heleen soo maha haddii adduunka rag keliya lagu abuuri lahaa ama dumar keliya dee marka cumurkooda kuwaasu dhamaadaan ba adduunka dadkuba iska baabiin lahaa soo maha laakiin ilaahay qoyskan wuxuu ugu talagalay inay tanaasulka iyo duriyada iyo istiklaafka iyo in la jiilba jiil ka daba yimaado ayaa loogu talagalay calaaqada udhexaysa ninka iyo qofta dumarka ana waa calaaqad aada u sarraysa weeyaan oo ilaahay ba jideeyey oo raalli ka yahay waa calaaqad ku dhisan isjacayl iyo dhaqan wanaag in si wacan loo wada dhaqmo marka waxay noqonaysaa ilaahay loo raalli geliyo iyo jannadiisa hadafyada ugu waaweyn qofku uu socdo ayay noqonaysaa gabadh iyo rag mid kasta dumar mid kasta rag iyo dumar mid kasta ha noqdo uu ku gaadhayo maaragtay libaanta adduunya iyo midda aakhiraba waxaa weeye wuxuu ku gaadhaya waa taqwa buu ku gaadhaya qof walistiqaamo iyo toosni uu tooso amarka ilaahay ku tooso iyo inuu maaragtay daacada ilaahay uusan cid kale maaragtay la waraajin ilahay cibaadadiisa la wadaajin oo ka dheeraado waxyaalahan kale ee soo jiidanaya ee gaalo iyo naf iyo hawa ay ku ay ku boorinayso inuu qofku ka dheeraado ayaa la rabaa marka gabadha muslimadda inaad taqwi inaad taqiyo tahay maxaa u daliila waxaa u daliila ikhlaasuka li khaaliqik ilaahay inaad daacad u tahay oo cibaadada u badhaxtirto u badhaxtirto ayaad markaa gabadh taqiyada ku noqonaysaa ilaahay isaga daacada inaad keligii uhogaansato ayaad gabadh taqiyada ku noqonaysaa maanta daliilku waxaa weeye asatru xijaabkaagu maanta daliil wuxuu yahay markaad xijaabkaaga maanta ku dhegto adduunkan fasaaday marka adigu xijaabkaaga ku dhegto kii sharciga hadee loogu talagalay dadka midkan iska beenbeenta maahe madallaya wax lagu sheegaye haddaad xijaabkii dhabtaha maanta qaadato waxaa weeyaan waxay daliil u tahay ikhlaasuka iyo taqwadaaday u tahay calaamad u tahay nacaybka aad necab tahay alcuri isqaawintana iyaduna waxay u tahay inaad gabadh taqiyata ilahay ka cabsanata ayay daliil u tahay waxaa soo gelaya daacadda ilahay marka xuquuqda ninka inaad ilaaliso oo uga dambayso guri mas-uuliyadda reerka uga dambayso adiguna waajibkaagii aad qabsato lagugu talagalay isagana waajabaadka ilaahay saaray aadan kula tartamini aad ku kaalmayso oo ku saacido siduu reerka maarata ugu dhaqi lahaa dariiqii ficnaa ilahay ugu talagalay gabadha taqiyada ah waxay hagaajisaa la dhaqanka odaygeeda ama reerka odageeda ama sawjkeeday hagaajisaa iyadoo aayadan qalbiga ku qabanaysa yaa ayuha nnaasu taquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إلهي إنه مارتي وحول بيلالنا يو قف كستا واجب كلا صاري ما قوتي ما كجابيي ما كنت ما كان لحظي قف تاسو ما كحل غير وين إلى شطه gurigeeda ilaashato wixii loogu talagalay wuxuu ahaa inay qoyska ka noqoto rukni asaasi qoyska ka noqoto iyo tarbiyada ilmaha sidii ilmaha naar looga badbaadin lahaa ay qayb ka noqoto qoyskuna qoys xasiloon oo ilaahay maaragtay daacadiisa maaragtay lagu dhaqmo u noqon lahaa saas ayaa gabadha laga rabaa muslimadda saas ayaa laga rabaa gabadha muslimadda inay saa u dhaqantaa laga rabaa marka waxaa laga rabaa maaragtay in waajibkaa isagaa marna aadan yaraysan marka waxaynu ku soo maray qisata xawaa cibar badan iyo cibar badan iyo duruus badan baan ka faa'iidaynaynaa oo ay ka mid tahay nuzuulaha dhulka loo soo dejiyey iyo wixii ka dambeeyey dhibaatooyinka la soo kulantay xataa labadii ay dhalina wiil ay isdileen maaragtay ay maaragtay noloshaas adag ay ku noolaatay muddo intii ilaahay nolol cimri u qoray waxaan ka faa'idaysanaynaa athabaat waasabr inay xaawo la timi sugnaan iyo sabr la timi iyo almusaanaat lizawjiha ninkeeda inay kaalmayso aadamaha xataa laqiyaa rabahumaa calayhim assalaam ilaa ilahay kala kulmayeen marka gabadha saasa laga rabaa qoyskeeda inay maaragtay maaragtay ay maaragtay odaygeena daacad u noqoto ilaahaydan maaragtay ay caabudo tarbiyada ilmaheeda qayb ka qaadato ilahay se u raaligeliso gabadha saasa laga rabaa wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi وصحبه أجمعين
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا